arrinta awdheegna ka dhacday waa ka xumahay runtii shacabka beeraleyda ay wax kasoo gaareen halkaasi waa u tacsiyeynayaa runtii way jirtaa in maxaan ku yidhahdaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo ammaanka maxaan ku yidhahda degmada awdheeg lahaayay in ayagoo kala celinaya xoololey iyo beeraley inay xabada maxaan ku yidhahda halkaas kaga fakatay oo maxaan ku yidhahdaa askar ka mid a macnaha oo laba rayid halkaa inay ku dhinteen laakiin warkaan helayna in ciidamadu risaastay ku fureen dadkan beeraleyda saa ayay sheegayaan aduna si kale ad u dhigaysaa marka teebaa saxa kuleyta baaritaanka waan haynaa laakiin hade kuleyta risaasta hadda un warka kama soo dhaco in qof un qoriu haysta unbay kasoo baxday asbaabihii ku kalifay iyo wixii ku kalifay baaritaankeeda waan haynaa kuleytaba c i d da loo gudbiyay iyagana labadii askari kuleytaba maxaan ku rahda anu hade baraa waan ka hadlanahay baraa waan joogaa laakiin meesha guddoomiyaha degmadii iyo maamulkii riboortka ay soo siiyeen nabadoonadii waa saas weeye iyo taliyaashaba runtii waa arrin laga naxwa laakiin waxaa nasiib wanaaga in gacanta lagu hayo nimankii falka dembiga geystay